Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Galmudug oo kaaladaasa hay'adda Qadar Jaratia iyo magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda Galmudug ka furtay olole bilaaran ah oo loogu talagalay dab-tiridda korona dhaafaysa tadhawa boqol iyo konton qof oo aan iska jaraan xindhifiiqis, daaweyn iyo qaybiyowga ookiyaalayaal oo la sameeyay dadka danyarta ah oo dhiibo korna, beegsada iyo kagaadhada lahaayeen daawooyinka hindho. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Galmudug, Dr. Cabdiweli Maxamed Axmed ayaa hadda waayey shaqada lanqowdaya dadka danyarta ah.
Munaasabadan waxaa loogu talagalay waa shaqo mutadawacnimo ah ama volunteer ah oo loogu talagalay dadka Soomaaliyeed in loogu adeego gaar ahaan dhinaca caafimaadka dhanka indhaha oo loogu sameeyo shaqooyin kala duwan oo ah qaliin, daaweyn iyo ookyaalsiin oo intaba loogu talagalay in aragga qofka bini'aadamka ah ee aan awoodin inuu inta isbitaal tago lacag asagu iska bixiyo araggiisa lagu caawiyo in dib loogu soo celiyo ama ookiyaalo uu ku kaalmaysto.
Madaxa Waaxda Caafimaadka ee Maamulka Qadar Jaratia, Dr. Maxamed Muumin Caanoya ayaa sheegay in mashruucan uu ku fuli doono gobolada dalka.
Mashruucan waa mashruuc wadanka dhan aan ka fulinayno Qadar Jaratia haddaan nahay oo aan taarget garaysanayno ilaa iyo shan kun oo qof maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhan laga fulinayo feeska koowaadna ay tahay meelaha laga fulinayo Galmudug muqdisho aan kasoo bilownay galmudug hadda waa maamul goboleedka ugu horeeyey aan hadda ka shaqaynayno waxaa loo taarget garaysan waa saddexdaas magaalo caasimada dhuusmareeb cadaado iyo cabudwaaq sida uu agaasimaha sheegana meel walba laba boqol iyo konton qof ayaan ku bilaabaynaa ugu dambeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug doctor yaasiin cabdi jaamac ayaa ballanqaaday inka wasaarad ahaan yoon fududeey doonana adeegyada oo lanfidya waa bulshada dantiyara anoo ku hadlaya codka wasaaradda aniga iyo agaasimaha iyo dhammaan insha allah waxaan ka qayb qaadan doonaa ballan qaadayna inaan barnaamijka wax ka fududayn doono aan ilaa au ka hirgalo ama ka guulaysto ilaa idankiis aan ka codsanayaa dadka aan weli degmooyinka awsan barnaamijkan ka bilaaban macnaheedu maaha inaysan qiimo gooniya noogu fadhiyin macnaheedu maaha inaysan muhiim ahayn insha allah fayska galay tegi doonaan